taswiirta shanaad magaalada jeruusaleem waxaa ku yaali jiray barked barkadaas iyada ah oo mararka qaarkood ay malaa'ig imaan jirtay oo ay walaaqi jirtay biyahaasi waxaa jiri jiray dad fara badan oo markaasi barkadaasi ag joogi jiray oo marka ay malaa'igtu biyaha walaaqdo qofka ugu horreeya ee biyahaasi gala waa uu bogsan jiray haa waan bogsaday alla waan bogsaday haa waan bogsaday waan bogsaday waxaa jiray nin isaga lugoola ah oo halkaasi joogay soddon iyo siddeed sano oo sugayay in la bogsiiyo ciise ayaa markaasi arkay oo uu ku yidhi miyaad doonaysaa in lagu bogsiiyo markaasaa ninkii ugu jawaabay oo ku yidhi anigu wax isaacideeyo ma laha maxaa yeelay mar alla markaan doonayo inaan galo dad ayaa iga horgalaa barkedda markaasaa ciise ku yidhi istaag qaado salligaada oo soco isla dhaqsidiiba ninkii sidii ayuu sameeyey oo waa uu socday oo aad ayuu u farxay maalinta iyada ah arrintan waxa ay dhacday maalin sabaat ah oo aanu la oggolayn dadka in la daaweeyo markaa nimankii diimanka u waaweynaa markii ay maqleen in uu yahay ciise masiix waxaa raggaasi daaweeyey aad ayay u caroodeen maxaad u malaynaysaa wadaadadaasi in ay uga caroodeen ciise masiix waa ay u caroodeen ciise masiix maxaa yeelay waxa uu jebinayey sharciga diimankooda sharcigaasina ma uu ahayn sharci ilaah ee waxa uu ahaa sharci iyagu ay samaysteen sharciga ilaah waxa uu ahaa maalinta sabaadka dadku in ay nastaan oo ay maalintaasna ka dhigaan maalin daahir ah markaasaa wadaadadii sarena waxa ay ku dareen intaasi in dadku aanay markaasi wax daaweyn karin ama aanay qaban karin shaqo saaxib waa arrin kulul ama la yaab leh in aannu wax ku darno erayadii ilaah arrinta kale ee ay markaasi uga caroodeenna waxay ahayd ciise oo markaasi ku dhawaaqayey inuu isagu la mid yahay ilaah bal dhegayso ciise waxa uu ku yidhi kitaabka quduuska ah buugga yooxana cutubka shanaad aayadda sagaal iyo toban haddaba ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay wiilku keli ahaantiis waxba ma samayn karo wuxuu arko aabbahoo samaynaya mooyaane wax kastoo isagu sameeyo ayaa wiilkuna sidaasaa u sameeyaa